الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحوك بلابنيا آية اللحدا إيا السدحاد من سورة الفرقان قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها saءت مستقرا ومقاما aaيaadko dhan baa isla socda oo isku xihan qaal الlah taعaalى ilaahay wuxuu yihi subحaanaه وataعaalى وعibaad الرaحmaan allaha raxmaankaa addoommadiisu allaha raxmaankaa raxmadda badan naxariista badan addoommadiisa loo idaafeeyo layidhi cibaad uraxmaan allaha raxmaanka addoommadiisa waa mubtade cibaadudi khabarkii alladiina ka dhig alladiina kuwa weeyaan addoommada ilaahay tilmaamaha halkan la sheegayaa ilaa sagaal tilmaamood ama ilaa kow iyo toban tilmaamood addoommada la yidhaahdo cibaad uraxmaan allaha raxmaanka addoommadiisa tilmaamahan bay leeyihin markaa rabtay addoon ilaahay inaad noqoto tilmaamahan baa la rabaa in lagaa helo waa cibaaduraxmaani allaha raxmaana addoommadiisu alladiina kuwa weeyaan yamshuuna socda yamshuuna soconay cala alardi ardada dusheeda hawnaa mashi ama socod tartiiba kuwa socdo weeyaan dhulka markay soconayaan xasilooni iyo kaadsiiyo iyo tartiib bay u soconayaan si degan lugaha dhulka la dhici mayaan asharan walaa badaran kibir iyo isqaadqaad lugaha dhulka la dhacdhici mayaan socodka markay soconayaanna laa yatabakhtaruun fii mishyatihim socodkooda si faasheernimo ah isqaadqaadi mayaan kuwa sidaasa ma aha hawnan bay u soconayaan addoommada noocaasi weeyaan waa tilmaan wa idaa khaadaba markay la hadlaan hum iyaga kuwa adoom cibaaduraxmaanka aljaahiluuna kuwa jaahiliinta markay la khidaabaan oo la hadlaan qaaluu waxay yidhaahdaan waa kuwa yidhaahda salaamaa warnamade qaaluu salaamaa kuwa sufaha ah oo kakan oo engegan oo aadaabta iyo akhlaaqda iyo usluubkao dhan ka ka fog markay la hadlaan addoommadaas ilaahay ee wanaagsan yaa qaaluu waxay yidhaahdaan kuwaad wanaagsan salaaman salaaman salaamiddii caadiga ahayd oo laysku salaamayay maaha waxay dhahayaan qowl ay ku nabadgalaan la qabsan mayaan wey la wadwadi mayaan axadna ku jahli samayn mayaan axadna ku jaahilnimo samayn mayaan dushiisa wain juhila calayhi haddii iyaga lagu jaahilnimo sameeyo lagu xadgudbana way taxamulayaanoo way xambaarayaan way dul qaadanayaan macnaha marka markii iyaga lala soo qaabilo xumaanta waxay dhahayaan war inoo kala hadalka inoo kala jooji war nabadayniyo haa arrintaa kaala hadli maayo kula wada meeyo waxwad adugu hadal mutaaraka ah oo ka tegid ah qaaluu salaaman haa nabaday ah bay dhahayaan waaladiina kuwa weeyaan cibaaduraxmaanku yabiituuna baryala yabiituuna u hoyda u barya yabiituuna barya lirabbihim rabbigood intii ka ah u hoyda sujadan saajidiina iyagoo ah wa qiyaaman qaa'imiina iyagoo ah waxa weeyaan yabiituuna way baryaan macnaha way hoydaan lirabbihim meeshaan dadkan kale hurdo ay ku jiraan iyo raaxo iyo wax kale iyagu yabiituuna lirabbihim wey waxay ka dhigan tahay meesha kugu jira habeenkii bay noolaynayaan wardi bay leeyihiin salaatuleyl bay leeyihiin cibaaday leeyihiin xilliyada dadku ay naftooda raaxadeeda iyo jiifkeeda iyo hurdadeeda ku marqaansan yihiin kuwa inta naftooda ka adkaada oo weysaysanaya oo kacayo ilaahay xusaya kuwaa weeyaan yabiituuna markii waxay u hoyanayaan u baryayaanba lirabbihim rabbigood sujadan iyagoo sujuudsan wa qiyaaman taagan waa cibaadaysanayaan wey dadka noocaasi weeyaan laba ragcadoodna allaha ka dhigay qofku inuu leeyahay daacadaas habeenka xilligaas kuwaasaa la ammaan aayad kale waa iyadii lagu tilmaamay kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun marka maalintii laba tilmaamood baa la soo sheegay inaysan cidna dhibaynin waa la soo sheegay dhib haddii lala soo qaabilana qaaluu salaaman inay dhahayaan waa tilmaan labaad hameenkii baa la dhex galay marka hameenkiina waxaa lagu tilmaamay khidmada allahay abuuray kuwo ku jira inay yihiin waaladiina kuwa weeyaan yaquuluuna ku qowlay ku qowla rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagayo isrif naga ilcannaa xagga yaga cadaaba jahannama jahannama cadaabkeeda ilaahu naga il ilaahu naga leex ilaahu naga wareeji haa ilaahu naga dheeree kuwa dhahaya wey dadkii hore intaa ducada ku celcelin jira ilaahu naarta naga badbaado ilaahu naga cel ilaahu kaa maangal dad kale oo dee iyagoo iskaba cibaadaysanaya ama iskaba muslimiin aan walbahaar iyo walwalba ka hayn ciqaabkan iyo cadaabkan iyo waxaan ilaahay inay tuugaan in ilaahay ka badbaadiyo yaa baa badan marka waa kuwa dhahaya iyagoo sidaa u cibaadaysanaya har iyo hameen ilaahayow naga leex naga sarfi cadaaba jahannama jahannama cadaabkeeda ilaahu naga sarfi ina cadaabaha jahannama cadaabkeeda kaana wuxuu ahaaday haraama mid daa'ima ciddii la geliyo oo ahlu naar ah haraaman ay laaziman mid laasimaya haraaman daa'iman mid daa'imaya oo hayr mufaariq mid faaruqaya kayrkiisa joogto ku ah daris iskala ah dul saaran waa cadaabkeedu ilaahay ahaa inahaa iyadu naartaa jahannama la yidhaahda saa'at waa xumaatay mustaqaran makaanu sugnaasho iyo wa muqaamaa makaanu nagaanshaba bi'sat jahan jahannama waa xumaatay waa saa'at macnaheeda mustaqaran wa muqaamaa mansil la dego iyo meel lagu nagaado iyadaa u xumaatay iyadaa u baas la wey bi'sa almustaqaru wa bi'sa almuqaam meel lagu nagaado iyo meel lagu sugnaado iyadaa u baas la weeyaan marka kuwan mu'miniintaa iyagoo ilaahay adeecaya waa kuwa misna naartaa ka baqaya ilaahay cadaabkiisa ilaahay naartaas waa naarta noocaas meel lagu nagaaday ugu xunta meel la joogay ugu xunta guri la degay ugu liidataa ilaahu naga sarfi ilaahu naga badbaadi tilmaamahaasay leedahay kuwa sidaasi weeyaan waaladiina kuwa weeyaan idaa anfaquu markay wax bixinahayaan waa tilmaantii shanaad lam yusrifuu aan israaf samaynayn iyo xadgudub iyo daaddaadin xoolaha walam yaqa walam yaqaturuu aana quud ciriiriyeyn quud ciriiri ciday quuday quudinayeenna aan quudka ku ciriiriyeyn walam yaqtur aan ciriiriyeyn aan quud ciriiriyeynin quud ciriirin walam yaqturu markay wax bixinayaan ama iyagu wax isticmaalayaan madaacimta waxyaalaha la cuno mashaaribta la cabo malaabista la gashado yaa noqon mayaan kuwa israaf samaynaya xataa adigii shaksiyadaadiba ka soo qaad qofkii wuxuu cunayey wuxuu cabayey wuxuu xiranayey xadgudub inuu sameeyo ama ciriiri uu sameeyo oo ay noqdaan markaa kuwa buqalaayo nicamtii ilaahay ugu talagalay quuri waayey labadaa midna maaha ilaahay wuxuu yidhi wa kaana waxaa ahaaday wa kaana wuxuu ahaaday dhe infaaqaas wa kaana infaaquhum kaana sifadkas wa kaana infaaquhum iyaga infaaqoodii wax nafaqayntoodu wuxuu ahaaday bayna daalika labadaa dhexdooda qawaamaa dhexdhexaad bayna daalika labadaa dhexdooda qawaamaa mid dhexdhexaada bimacnaa wasadan mid dhexdhexaadoo muctadil ah oo simanoo muxuu u dhexeeyaa israaf iyo taqtiir ciriirin iyo saysayrin buu udhexeeyaa wa kaana waxaa wuxuu ahaaday infaaqoodu qawaaman buu ahaada bayna daalika mid u dhexeeya bayna daalika labadaas oo ciriirin iyo sayrsayribad udhexeeya ama wa kaana wuxuu ahaaday infaaquhum bayna daalika labadaas dhexdooda qawaaman buu ahaaday mid dhexdhexaad ah waa aayadda qur-aanka ayga ahayd walaa tajcal yaddaka maqluulatan ilaa cunuqika gacantaada ha ka dhigin mid halkaa luquntaa ku xihan walaa tabsudhaa ku lalbas fidin dhammaanteedna ha fidin dhexdhexaad marka waxaa la yidhi hadduu qofku khayrka wax ku bixiyo buurta jabalu abi qubays oo hadda masix xaraamka dhinaca kaga dhegan oo kaleba ha bixiyo dahaba oo daaco ilaahay uu ku bixinayo la dhihi mayo wuxuu sameeyey israaf hadday ma wuxuu daaca yihiin oo khayr uu ku bixiyo ya oo si loogu talagalay u baxsho israaf noqon mayo wixii ilaahay wuxuu raalli ka yahay lagu bixiyo mujaahid saasuu yidhi waaladiina kuwa weeye laa yadcuuna aan caabudin aan caabudayn maca allaahi ilaahay maciise ilaahan aakhara ilaah kale ma caabudaan ilaahay maciise cid kale ilaahay bay waxidayaan ilaahay bay camalka u khaalis yeelayaan ilaahay diinka u baraxtirayaan waa kuwa noocaas wاladiina kuwa wey laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara oo walaa yaqtuluuna aan dilin aan dilaynin annafsa nafta allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay xarimay ilaa bilxaqi xaq mooyaane ilaahay dilkeedoo xarimay ilaa xaq in lagu dilaya mooyaane oo hadday naftu gaalowdo iyadoo iimaan lahaa jidha waa murtadnimo waa dilid qofku hadduu zina la yimaado isagoo guur xalaaloo nadiifa soo maro shuruuddii laga wada helay muxsin buu noqday waa rajmigiibaa imaanaya hadduu qofku qof dilo qisaaskiibaa imaanaya ilaa bilxaqi waa la ogolya laakiin waxaan kaloo naf la baabi'inayo oo la goynayo oo la halaagayo oo xaq lagu wataa aysan jirin waa taa wey midda dhibaatadu ka socoto marka mu'miniinta tilmaamahoodana waxaa ka mid ah walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq nafti ilaahay xarimay oo xaaraan yeelay in la dilo yaa kuwa aan dilin wey ma dilaan ma dilaan waal walaa yasnuuna mana zinaystaan jariimadaas foosha xun oo qurunka ah ee zinada ah qaaduurada ah ma koraanoo lama yimaadaan waman yafcal qofkii sameeya daalika arrinkaa isaga ah oo arrimihii lasoo sheegay xaggee ka soo bilaabanaya gaalnimo iyo shirkigoo la yimi qatli iyo dilboo la yimi zino iyo xumoo la yimi qofkii waxyaalahaa la yimaada yalqa la kulmeen wuxuu la kulmayaa yalqa wuxuu la kulmayaa afaama ciqaab buu la kulmayaa aakhiro yalqa afaama ayuu la kulmayaa qofka isaga ciqaab buu la kulmayaa wey yalqa afaama ka bedel yudaacaf loo laalaabeen lahu isaga alcadaabu cadaabkaa loo laalaabayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada gaalnimada darteed iyo macaasido la yimi wayaklud waareen fiihi cadaabkaa dhexdiisa muhaana xaaluu yahay xaqiiran daliila mid liito xaqiir oo dulli ah buu ku waarayaa meeshaas wayakhludu fiihi fiihi muhaana halkaasuu saa ku noqonaya qofka isaga muhaanan xaalu yahay mid ihaanaysan ihaano u saaxiib dulli iyo xumaan ay ka muuqato wayakhludu fiihi muhana ilaa man taaba qofkii toobadkeena mooyaane oo wa aamana rumeeyey oo wa camila camal falay camalan saalixaa camal wanaagsan qofka adduunka intuu la joogay noqda intuu xumaantaa ku dhacay toobadkeena tooba nasuuxa camal saalixa la yimi faulaa'ika kuwa iyagaayo toobadda keenay yubadilu llaahu ilaahay wuu bedelayaa sayi'aatihim sayi'aadkoodii iyo xumihii ay la yimaadeen xasanaatin xasanaad baa ilaahay ku bedelaya meeshii dembi ugu qornaa xasanaa lagu qoraya waa toobad keeneen meeshii dembigu ku qornaa meel baa kaafir baa u qornaa inuu kaafir ama dembi zina u qornay muumin baa loo qoraya kaafir meesha ku qornay sayi-adu meesha ku qornayd wixii ku qornaa bedelkeedu keen yubadilu llaahu sayi'aatihim ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xumihii xumihii halkan ku qornaabaaba xasanaad loogu bedelaya booskiibaa macnaha wanaag loogu qorayaa wa ulaa'ika kuwa iyaga ayo tilmaamaha wan wanaagsan leh ilaahay baa karaamaynaya daarta aakhira markii la tago sayi-aadku meeshay ku qornaayeen baa xasanaad loogu bedelayaa fa ulaa'ika kuwa iyagaa yubadilu allahu ilaahay wuu bedelayaa sayi-aatihim sayi-aadkoodiibuu xasanaatin xasanaad baa ilahay ugu bedelaya subxana wa tacala xadiid baa wuxuu ku soo arooray nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inii la aclamu aakhira ahliljannati ahlu jannaha kan u dambeeya dukhuulan gelid aljannati oo galo waan garanaya waa aqaan jannada dadka gelaya kan ugu dambayn doona waa oga wa aakhira ahlinnaari khuruuja minha ahlu naarka kan ugu dambeeyo naarta laga soo saarayo ilaa dadka naarta gelaya kuwana waa ku waarayaan oo waa gaalada iyo munaafiqiinta kuwana waa mu'miniin dembi la timid oo dembiyaa laga soo jaraya qofka u dambeeyo naarta laga soo saarana waan garanayaa dee kii naarta u dambeeyo laga soo saarana waa kan u dambeeyo jannada gelaya moogta waa isku meel bay u socotaa haddaba waa maxay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam rajulun yu'taa bihi yowma alqiyaama waa nin maalinka qiyaama inta lala yimaado waxaa la dhahayaa war ninkan u soo bandhiga icriduu calayhi sikaari dunuubihi dembiyaashiisii bal kuwii yaryaraa bandhig ugu sameeyo hala tus warfacuu canhu kibaaraha dembiyada waaweyn ha tusinina ka kor yeela markaasaa dembiyada yaryaraa la tusaya waxaa lahayaa camilta yowma kada maalintii maalin hebla ahayd ma camal fash kadaa wa kada wa camilta yowma kada kadaa wa kada maalintaa waxaa saas taasna waxaa saas taasna waxaas kaasuu wuxuu dhahayaa nacam ma samaysay baa la yidhi mogto meesha waxa lama inkirayo hayeba waa sameeyey buu dhahaya laa yastadiicu an yunkira nebigu ma awoodi karayo inuu inkiro dafiro wa huwa mushfiqun weliba markaa isagu wuxuu dareensan yahay oo ka baqayaa min kibaari dunuubihi dembiyaashii kuwii waaweynaa an tucrada caleyhi in loo bandhigo wuu isgaranayaa mogto wuxuu dembi sameeyey maskaxdiisaa lagu soo wada ridayaa iyo qalbigiis kuwii yaryar baa la tusayaa dembiye yaryar sakaa'irtii markaasu wuxuu ka baqayaa kuwii waaweynaana in la soo bandhigo ilaa waa kala ciqaab badan yihiin oo kala naxdin badan yihiin malaa'igtana waxaa la yidhi idinku kuwa yaryar tusa daalacsii warqadaha ka qodheen markuu wixii oo dhan uu qirto kuwii waaweynaana uu ka baqayo waxaa la dhahayaa markaa fa ina laka ninku waa toobadkeen awal waxaad leedahay makaana kulli sayi-atin dembi kastoo hadda laguu sheegay meesha uu ku yaal xasanatan ajir baa lagugu qorayaa dembi kasta meesha uu ku yaalay xasanaad baa lagu qoraya xasana lagu qoraya markaasoo fa yaquul wuxuu dhahayaa rabbi ilaahayow qad camiltu ashyaa ashyaaba anba sameeye waaweynoo laa arahaa haahuna halkan aan oga jeedin dembiye waaweynoo aan sameeyaa jir haddii la ii bedelayo kuwii hadda islaamaa lagugu qabsadaa weeye kuwiiba u jeclaysanaya marka in lasoo bandhigo iyagiina xasanaad loogu bedelo ilaahay kuwa aan sameeyo hadda aan arag baa jira buu leeyahay oo aan hadda la iisoo bandhigin ilaa waxa arkay in loo bedbedelaya wixiina uu xusuusan yahay marka falaqad ra'aytu rasuula allahi sal sl nebi maxamed baa arkay yidhi daxika isagoo qoslay xataa badat nawaajiduhu ilaa nebiga goosihiisa ay ka muuqdaan xadiidka imaam muslim baa warinaya ninkaasoo marka horena uga baqayay dembigaa waaweyn in loo soo bandhigo oo u baqayey markuu arkay kuwii yaryaraada xasanaad loogu bedelana uu yidhi dembiye kalaa jir waaweyn aan sameeyey ya iyagana haddii la ii bedelaya ha la iigu bedelo wa kaana allahu ilaahi wuxuu ahaaday yahay ahaana doonaa mar kastaba yah kafuuran mid daafid badan raxiimaa naxariisasho badan waasicu lmaqfira kahiiru raxma ilaahay kaa weeya waman taaba qofkii toobad keeno wa camila camal fala saalixan camal wanaagsan fa innahu mankaas yatuubu wuxuu u noqday ila allaahi ilaahay intii ka ama taabaa noqosha macaasidiibuu ka toobad keena caqiidadiisibuu wanaajiyey ilaahay waa ka toobad aqbalaya wuxuu noqonayaa mid ilaahay xaggiis mardiyan canhu laga raaliyahay waaladiina kuwa weeyaan mu'miniintu tilmaamihii baa socdee tilmaantii toddobaad weeye wladiina kuwa weeye laa yashhaduuna muminiintu cibaaduraxmaanku cibaaduraxmaanka weeye addoommada raxmaanka allaha raxmaanka addoommadiisu waa kuwa laa yashaduuna aan xaadirin azuura zuurka ma xaadira azuur shahaadat albaaila markhaanti been ah markhaanti shahaadat zuur ma taga waay waa shahaadat zuur waa waxda qof xaqiis baa lagu dafiraya waxaa markhaanti u ah waxaan inuu leeyahay waxaa markhaanti u ah inuusan lahayn waxa iyo wixii la mid a mar hadda waxaan markhaanti kaci xuna been tahay ama cid buu wax siinaya ama cid buu waxu diidayaa moogta kuwa nooca ma xaadiraan meeshaas koow waidaa maruu markay maraan oo soo maraan kuwa mu'miniinta waa tilmaan kale bilaqwi laqwi markay soo maraanna maruu waa maraan kiroomaa iyagoo ah kuwa wan wanaagsan xumo meel lagu hayo markay marayaan majaalisu laqwi laqwiga meesha lagu hayo amaakinta alatii fiiha alcamalu alqabiix meelaha camalada xun ka jiraan ka majaalis lahwi meelaha cayaaraha waasinama riwaayadaha waalqamaar qamaarka filimada waalghinaa heesaha almuxaram heesaha xaaraanta ah majaajilada iyo balaayada meelaha markay ku yimaadaan oo ay marayaan maruu way maraan kiraaman iyagoo wanaagsanoo kuma leexdaanoo ma istaagaan mucridiina iyagoo ka jeeda bay iska maraan oo naftooda ka karaameeyey inay waxaan indhaha la raacaanoo fiirsadaanoo ku hakadaanoo xoogaa ku xasilaan saasay uga gudbayaan maruu kiraaman bay saas u marayan iyagoo ah kuwo wanaagsanoo naftooda ka karaameeyey waxaan laqwigu waa ficil iyo kalaam iyo hadal kasta oo xun waxaa weeye hadallada xunxun kuwa ku hadla ma ahmo laqwiga hadallada laqwiga xunxun ereyada xataa in laga xishoodo ay tahay ama arrimaha qoyska ku saabsan dadka isqaba ama dhegaysiga heesaha iyo waxaa xun ah waxyaalaha noocaas oo kale ah waxa weeyaan afkooda waa ka duuda dadka wax kasta afka ku ballaariya oo wax kasta si ceeba ugu hadla kuwa ma ah waladiina kuwa weeyaan idaa dukiruu markii la xusuusiyo lagu waaniyo oo lagu wadiyo wucduu lagu wacdiyo biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa markii lagu waaniyo lagu cabsigeliyo lam yakhiruu aan dhicinin calayha aayaadka aan ku dul dhicin summan iyagoo dhagala wa cumyaana iyagoo maqla aayaadka ilaahay markii lagu wacdiyo oo lagu waaniyo oo lagu cabsigeliyo lam yakhiruu calayha aayadaha kuma duldaataan summan wa cumyaana iyagoo macnaha wax dhagala oo indhalo oo kale ah ee waa maxay aayadaha way ku duldaataan iyagoo biaadaanin waaciyatin dhaga weelaynaya wa quluubin wajilatin qalbiyaal cabsanaya wataa biaayaadaha qaataan oo dhegaystaan aayaad baa loo fasirayaa waa lagu wacdinayaa waa lagu cabsigelinayaa markaasa dhagala-aan iyo indhala-aan kuma dhexgalaan kuma duldaataane waxaa weeyaan sidaa cagsigeed bay samaynaya si wanaagsan bay u dhegaysanayaan samicuuha bal samicuuha way dhegaysanayaan biaadaanin waaciyatin wa quluubin wajila iyagaa lala hadlaya waxay og yihiin in ilaahay la hadlayo waaladiina kuwa weeye yaquuluuna ku qowla rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyo hab lanaa ilaahayo noo hibe min aswaajinaa xaalay ka ahaadeen aswaajtanada iyo waduriyaatina ilmaha yaga qurata cyn ama bayaan ka dhig waaladiina kuwa weeye yaquuluuna ku tiraabo ku qowla rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganagiyo hablanaa noo hibe min aswaajinaa aswaajtanada xaggeeda iyo waduriyaatina ubadkanaga qurata caynin ilqabowsigeed ilaahu nooga dhig macnaa hablanaa noo hibe waa maxay ijcal lanaa nooga dhig ilaahu ubadkanaga iyo aswaajtanada ilqabowsi nooga dhig waxaan ku farxno oo maxaan ugu farxaynaa markaan aragno daacada iyo cibaadada iyo khayrka iyo wardiga iyo wanaagga aan saas aan ugu faraxno aan jeclaysanno ilaahu saan nooga dhig weeyaan ilaahay noo ka dhigo marka ilmaha ha iska noolaado waxa cuno oo waxa weeyaan qofbuu iska celin karaa iyo qofbuu iska riixi karaa iyo cidow doonow dood bannaan ku qaasiin karaa iyo waxaas maaha waxa la rabo in loogu farxo ama waalidku wanaagsan uu rabo ee waxa uga muuqanaya oo daacada iyo cibaadada iyo khayrka iyo usluubka iyo akhlaaqda ah taa weeyaan kuwa sidaa dhahay wey marka ducadan baa ku ducaysanaysaa oo waa kuwa ilaahay weydiisanayo dhahaya rabbanaa hab lanaa min aswaajinaa wa duriyaatinaa qurata acyun saasay dhahayaan waxay kaloo dhahayaan wajcalnaa ilaahayow hanaga naga yee naga dhig lilmuttaqiina muttaqiinta nooga dhig imaama imaam madax macnaha imaamada ifraad mufradnima u tallaa lakiin jamcahaan oo kalea looga jeeda madax ilaah nooga dhig waxa weeye dad kale oo ilaahay ka fog oo aan fiicnayn inay madax u noqdaan ma rabaan waxay leeyihin kuwa ilaahay adiga kaa baqa lilmuttaqiina kuwa adiga kaa cabsada ilaahu anaga hogaan iyo madax nooga dhig inaan anagu madaxdii u noqono oo hogaan lagu dayda aan noqono oo kuwa muttaqiinta aan hogaan u nahay wajcalnaa ilaahu naga naga yeel anaga imaama naga yeel lilmuttaqiina nooga yeel oo dad quduwaay oo lagu daydo ilaahay nooga dhig oo yaa nagu dayanaya kuwii ilaahay ilaahu adiga kaa baqayo muttaqiintaha naga dhig kuwo ducaado dadka khayrka ugu baaqa oo ugu yeera hudaatan muhtadiina hanuunsan dadka hanuuniye markaa qofku hadduu nool yahay hadduu dhintaba in khayr lagu xusuusto oo khayr looga dayanayo oo wanaagii ku baaqayey oo wanaag samaynayey taa weeye midda anfacaysa ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwa tilmaamaha wan wanaagsan leh yujzowna waa la jazaynahayaa waxaa lagu jazaynaya yujzowna waxaa lagu abaalmarinaya alurfata baa lagu abaalmarinaya martabo caaliye ah darajo sare wey alurfata qowlad iyo qol bay ahayd ya waxa weeyaan waxaa lagu abaalmarinayaa darajooyin sarsare macnaha weeyaan algurfa adarajat arafiica fi ljanna darajo sare oo jannada dhexdeedaa weeyaan luqada waxaa lagu yihahdaa alcaliyatu meesha sare wa kullu binaain caalin dhismo kasoo sareeya fa huwa qurfa la yihahda haddii masaajidka dushiisa meel yara saa looga sii taago ama hoteelada dushooda guriga kale saas uga sii duldhisaan qowladaa saa u sarraysa wey marka waxaa lagu abaalmarinayaa martabadaa sare ee darajadaa sare yujzowna alqurfa oo maxaa loogu abaalmariyay waa bimaa sabaruu bisababi sabrihim weeyaan sabirkay la yimaadeen awgi weeyaan wa yulaqowna waxaana lagula kulmayaa fiiha jannada dhexdeeda taxiyatan taxiyo iyo wasalaam salaan iyo salaan bay adiga kuu tahay laakiin waa waa la kala bedelaa taxiyatan taxiyo iyo tacmiir iyo camirid iyo wasalaama nabadgelyo aafaadka iyo dhibaatooyinka laga magan galo laga nabad galo baa lagula kulmayaa malaa'igtaa salaamaysa baa layidhi waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baabin maxay dhahayaan salaamun calaykum bimaa sabartu fa nicma cuqbadaar malaa'igtii baa salaamaysa marka wayulaqowna fiiha jannada dhexdeeda waxaa lagula kulmayaa taxiyatan wa salaama kaa farqibaa xoogaa yaraa farqigaa udhexeeya taxiyatan iyo wasalaam khaalidiina xaalay ku waarahayaan fiihaa jannada dhexdeeda ka dhiman mayaan ka bixi mayaan xasunad way wanaagsanaatay baa ilaahay mustaqaran makaanu sugnaansho iyo wa muqaama makaanu nagaansho bal labadaasay u kala fog yihiin aragtii hore waxa layihi innahaa saa'at jahanama waa xumaata mustaqaran wa muqaama tanna jannadan waxaa la yidhi xasunat waa wanaagsanaatayba mustaqaran wa muqaama ma axsanaha maxaa ka wanaag badan maqaran sugnaanshaha waadyamaha maxaa ka diib badan manzilan guri ahaan liman ittaqa allah qofkii ilaahay ka yaabay halkaasi dalkaasi guri uta qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam iyaga waxaa ku dhahdaa maa aabayeelkeebow iyo cabbaw aaba yeelayaa bikum idinka rabbii rabbigay aabayeelkeebow idin aaba yeelayaa rabbigay lowlaa ducaa'ukum ayad waa waa hadal badan tahay waa macnaheedu waa laga cabtaa marka maada istifaamiyada markaan macnaheeda ka qaadanno aan naafiye laga dhigin bal macnahan qabso qul waxaa dhahdaa maa aabayeelkeebow iyo cabbow aaba yeelayaa bikum idinka iyo cabbow aaba yeelayaa bikum idinka rabbii rabbigay lowlaa ducaaukum ducadiinna lowlaa daacatkum bikra daacadiinna iyo alla ku-xirnaantiisu alla ku-xirnaantiinnu haddaysan jidheen aabayeelkeebaa ilaahay idin aabayeeli lahaa idinma aabayeeleen wey waxaa aabayeelkan hadda keenay ku-xirnaanshaha ilaahay a ku xihantihiin daacada iyo iimaanka haddaysan taaba taasi jirin aabayeelkeebaa uu idin aabayeeli lahaa lowlaa lowlaadana jawaabkeedii taa horaa laga fahmayaayo haddaan lowlaa ducaa'ukum ducadiinna haddaysan jidhin maa yacabow bikum rabbi weye rabbigay idinmaba aaba yeeleen ilaahay idinmaba aaba yeeleen oo maada hadda macnaha isfaamigaabaa u maran maa yacbau bikum rabbii lowlaa ducaa'ukum tadarucukum wa ducaa'ukum wa daacatukum waistikaaatukum intaa haddaysan jirin ya intaas marka muminiintii baa lagula hadla cibaaduraxmaanow laga soo sheekeeyow laydinma aaba yeeleen haddaaysan jirin alla ku-xirnaantiinna iyo daacadiinna iyo iimaankeenna taa addoommadii hore ku xir intaan dambana khitaabkan iyo taa hore isku meel ha u dhiga faqad kadabtumna meel kaley u socotaa oo meeshaa ka fog waxaa weeye kuwii gaalada ahaa iyo kaafiriintii kula khidaab faqad xaqiiqee kadabtum waa beeniseen gaaloy rasuulkii baa beeniseen calayhi salaatu wasalaam qur-aankii baa beeniseen ilaahay baa beeniseen fa sowfa saman dambow yakuunu ahaanahayaa cadaabku lizaama mid idin laazima mid laazima bikum idinka macna mid idinku dhega marka saasay aayaddu u kala socotaa intaanoo kaleoo tafaasiiroo kale macnayaalana way jiraan faqad kadabtum waad beeniseen fa sowfa saman dambow yakuunu ahaan doonaa cadaabku lisaaman mulaasiman lakum mid idinka idin laazima waana goorma samankaa dambe waa fil aakhirati aakhiro marka la tago weeyaan imaam alqurdubi ayaa wuxuu yidhi ilaahay cibaaduraxmaan koob iyo toban tilmaamood oo wan wanaagsan buu ku sheegay kuwa lagu sifoobayo iyo kuwa la iska ilaalinayo taxalli iyo takhalli isku dabeecee kuwana iska foge weeyaan tawaaducii dulqaadkii tahajudkii khawfkii waa waa waa ku sifow waxaa iska ilaalinaysaa israafkii iyo ikhtaarkii inaad sayrsayrsid iyo inaa ciriiri iyo shirkigii laga fogaado zinadii laga fogaado qatligii iyo dilkii laga fogaado taasna wata kow toobadkeen baa qofkii laga rabaa beenta inuu iska dheereeyaa ka fogaadaa laga rabaa mawaacidda iyo wacdiyada iyo khayrka inuu aqbalaa laga rabaa ilaahay inuu u tabarucaa laga rabaa deedna abaalkoodu baa ilaahay kuu gebagabeeyo yujzowna alqurfata addarajata arafiica darajada sare wahiya aclaa manaasili iljanna jannada guryaheeda meesha u sarraysa weeye qurfadaas uguna fadliga badan sida maantaba guryaha kuwa ugu dheerdheer ay ugu sarreeyaan adduunka darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab